ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa saddex iyo tobanka bisha dulxija sanadka kun afar boqol afartan iyo shanta hijriyada qodobada maanta arbaca barnaamijkan idinkugu soo gudbin doona waxaa ka mid ah dagaalada iyo duqaymaha jiida ghaza oo galay maalinkii laba boqol konton iyo toddobaad oo xiriir ah weeraro culus oo geystay khasaare ba'an oo ka dhacay xuduudda dalalka naijer iyo maali maraykanka oo ka walacsan booqashada buutin ee kuuriyada waqooyi dibadbaxyo looga soo horjeedo canshur kordhin ay samaysay dowladda kenya oo ka dhacay magaalada nairobi iyo mu'asasada alkataa'ib oo baahisay isdaar xiise badan oo loogu magacdaray keyfa yatiibu alqucuud qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
الذي أسرى عرفت الله في النجوى في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى فسبحان الذي أسرى
waa hagaag qodobadaas oo idil waad dhegaysan doontaan insha allah aynu ku horeyna qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dagaalada iyo duqaymaha jiida ghaza oo galay maalinkii laba boqol konton iyo toddobaad oo xiriir ah wararkii ugu dambeeyey ee la xiriira waxaynala socodsiinaya walaalkeen cabdiraxmaan beder عزف الرصاص بهذا الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع عزف الرصاص
قصف اليهود قصف أبراج الصالح سبعة أنا كنت أنا كنت راح أشتري أنا هو سبر السرو وانفجر السرو لا لله وإنا إليه راجعون فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها أبي الحبيب سلاما لروحك الطاهر ذهبت إلى أصحابك في جنان الغلد يهمي عليها بوابل النار مقلاع أين الأخوة في الإسلام أين هم
الله عليهم واحنا الله معانا احنا الله معانا تخافوش تخافوش احنا احنا اقوى اقوى منهم الله معانا اللهم اني مغلوب فانتصر تعالي هاي ماما هاي ماما ولك لا أخذ وشوف.
ومنك الصبر مذياع أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الهنو وال- آه، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله آه، معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى فأما النصر وأما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة الصبر مذياع آهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey ee duqiimaha yuhuudda ee ka wado marinka ghaza waxaan maanta oo arbaco ah dhanka kalena ku beegan maalinkii laba boqol konton iyo toddobaad oo xidhiidh ah aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonaa duqeymo afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ka dhacay marinka ghaza xukugalle ay geysteen ciidamada maamulka yuhuudda iyo tariska yuhuudda oo soo bandhigay tirada askarta yuhuudda ee ku nafwaayay dagaalka ka soconaya marinka ghaza muddada sideeda bil ah wasaaradda caafimaadka ee maamulka qidaaca khaza waxaa ishaaca ka qaaday in ciidamadii yuhuudda isbitaallo badan oo ku yaala marinka khaza ay ka geysteen xadgudubyo iyo xasuuqyo kor u dhaafaya saddex xasuuq waxaan xasuuqyadaasi ku shahiiday shan iyo labaatan ruux oo shacab ah kana kooban dumar iyo carruur aan waxba galabsan halka ay ku dhaawacmeen siddeetan ruux oo kale waxaanay xasuuqyadani saacadii lasoo dhaafay si isku midda uga dhacayeen inta badan isbitaalada ku yaala marinka khaza ciidamada yuhuuddu waxay madaafiicda goobta ku garaaceen deegaano badan oo dhaca bartamaha jiida khaza waxaana deegaanadaasi ka mid ah al-nusiraad oo ay ku dileen dad badan oo barakacya allah sidoo kale waxay rasaas ooda kaga qaadeen yuhuudda dad ku dhaqanaa deegaanka zahraa ee bartamaha qidaaca khaza iyo deegaano badan oo dhaca qidaaca khaza sidoo kale hal qof ayaa ku shahiiday kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii ay ciidamada yuhuudda ay magaalada rafax ee koonfurta marinka khaza ka geysteen duqeyn xoogan waxay sidoo kale ciidamada yuhuudda ay rasaas weeyeen dad shacab ah oo ku sugnaa bariga magaalada dariilbalax ee bartamaha jiida khaza waxaan halkaas ku shahiiday dad badan kuwa kalena waa ay ku dhaawacmeen sida ay sheegayeen dad goobjoogayaal ah sidoo kale waxay ciidamada yuhuudda ay duqeen cadowtooye la beegsadeen dad barakacyaal ah oo ku sugnaa waqooyiga magaalada rafaax waxayna hayeen dadkan barakacyaasha ah kuwa halkaasi ka samaystay teendhooyin si ay ugu noolaadaan balse cadowga yuhuudda ayaa wuxuu ku beegsaday duqimo kala duwan waxaan halkaas ku shahiiday shan ruux kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen waxay sidaasi la mid tahay yuhuudda duqeeyeen goob kale oo ku taala magaalada khanyonis oo ay ku sugnaayeen dad barakacyalah waxaan halkaas ku shahiiday dhowr iyo toban qofood halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo aad u fara badan waxay sidoo kale soo tabinayaan warbaahinada falastiiniyiinta in ciidamada yuhuudda ay beegsadeen dad ku sugnaa waddada shaakuush ee dhanka koonfureed ka marta magaalada khanyonis waxaan halkaas ku baxay dad badan oo shacab ah halka ay jiraan kuwo kaloo dhaawacyo kala duwan ay soo gaareen wariyaasha ka soo waramaya marinka khaza waxa ay sheegayaan in ciidamada yuhuudda ay duqeyn xooggan ka geysteen mandiqada sheekh ridwaan ee bariga magaalada khaza waxaan halkaas ku shahiiday lix ruux halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo tiro bel ah waxay sidoo kale madaafiicda goobta ku duqeeyeen yuhuudda muqayimka ashaadi ee magaalada khaza waxaan halkaas ku shahiiday dad badan oo shacab barakacyaal ah duqeyn ka dhacday xaafadda sacuudiya ee magaalada khaza waxa ay qolyaha ka shaqeeya gurmadka rayidka ay sheegayaan in ay burburka dhagaxaan toostooda ka soo saareen dad badan oo shuhada ah ka gadaal markii ay ciidamada yuhuudda duqeyn la eegteen dabaq weyn oo ku yaal xaafaddaasi islamarkaana ay ku hooyanayeen dad barakacyaal ah xaafadda asabar ayay sidoo kale yuhuuddu la dhaceen duqeyn sababtay dhimashada tobanaan ruux oo shacab ah deegaanka cabsaan ee bariga magaalada khanyunis ayay sidoo kale beegsadeen yuhuudda xaaqidiinta ah waxaana halkaas ku shahiiday dad badan oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan waxaa sidoo kale duqeymahaasi ku burburay guryo badan oo ay deganaayeen dad barakacyaal ah oo aan waxba galabsan deegaanka alqharaarisna waxaa ku shahiiday hal ruux ka gadaal markii ay duqin xogan ka geysteen yuhuudda guri ku yaala deegaankani tirada guud ee shuhaadada muslimiinta tan iyo toddobadii bishii oktoobar ee sanadkii tegay waxay maraysaa in ka badan soddon iyo toddoba kun saddex boqol toddobaatan iyo laba ruux halka ay dhaawacyaduna marayaan siddeetan iyo shan kun afar boqol konton iyo laba ruux oo kale waxaana mar walba suuragal ah inay kororto tirada dhimashadiiyo dhaawaca maadaama ay weli socdaan duqeymaha iyo xasuuqyada yahuuddana si indhalla-aanna u beegsanayso dadka barakacayaasha ah dhanka kale waxay ciidamada dulmiga badan ee yuhuudda ay weeraro xukugallaha ka geysteen magaalooyin iyo deegaano badan oo dhacdaanta galbeed ee dhulka muslimiinta ee falastiin waxayna dadka muslimiintii halkaasi ku dhaqan kula kaceen dhibaatooyin iyo xadgudubyo kala duwan iyagoo sidoo kale ay jiraan dad badan oo ay u tixaabeen xabsiyadooda dulmiga badan subaxnimadii hore ee maanta waxay ciidamada yuhuudda xog ku galeen deegaano badan oo dhacdaanta galbeed waxayna halkaasi ka geysteen weeraro kala duwan oo ay ku dhibaateeyeen dadka shacabka ah kuna burburiyeen guryo badan iyo goobo ganacsi oo ay leeyihiin dadka shacabka ee ku dhaqan deegaanada ay weerareen waxay dhanka kale xabsiyada u dhaadhiciyeen dad badan oo ay dhallinyaro falastiiniyiin ah ka mid yihiin waxay sidoo kale xoog ku galeen yuhuudda deegaanka duhuuriyah ee dhanka koonfureed kaga beegan magaalada alqaliil waxayna halkaasi waxyeello kala duwan yuhuudda ugu geysteen dadka shacabka ah halka sidoo kale ay xadgudubyo kala duwan oo foolxumo badan ay ka geysteen xaafadda masaayiim ee magaalada raamullah iyo sidoo kale xaafadda irsaal ee magaalada albiira waxay sidoo kale sheegayaan ilawareedyo maxalli ah in ciidamada yuhuudda ay galeen deegaanka jiyoosh ee magaalada alkhaliil gobodfalle kala duwan ay kula kaceen dadkii halkaasi ku dhaqanaa sidoo kale waxaa weerar xoggallaha laga soo warinayaa deegaano ay ka mid yihiin beytlaxam naabolis khaliil iyo sidoo kale magaalada alkhaliiliya ee dhacda cidhifka fog ee danta galbeed waxaana dhammaan magaalooyinka ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen xadgudubyo iyo xasuuqyo kala duwan oo ay ku waxyeeleeyeen dad shacab ah dagaalyahanada muqaawamada waxay rasaas la dhaceen ciidanka yuhuudda oo ku sugnaa deegaanka khaliiliyaha ee daanta galbeed waxaana halkaas ciidanka yuhuudda lagu gaarsiiyey khasaare xoogan sidoo kale waxay iskoorimaadyo xoogan ka dhaceen deegaanka yaabuun ee magaalada jiniin waxaana halkaas looga itaalroonaaday ciidamada yuhuudda ee gumaysiga ku haya dadka muslimiinta ee khaza ku sugan ugu dambeyntii ciidamada yuhuudda ayaa markii ugu horreysay soo bandhigay tirada askarta naafada uga noqotay dagaalka khaza ka soconaya muddada sideedda bilaah war uu soo saaray taliska yuhuudda waxa uu ku sheegay in toddobaatan kun oo askar ay naafo ku noqdeen dagaalka kuwaasuu xubno ka mid ah jirkooda ay ku waayeen dagaalka ay kulan jiraan kooxaha waxiska caabiinta reer falastiin maamulka yuhuudda ayaa sidoo kale sheegay in dhowr boqol oo askari looga dilay dagaalka ay kaga jiraan marinka khaza hase ahaatee waxaa la aaminsan yahay in askarta laga dilay ay gaarayaan kumanaan kun oo askar iyo saraakiil ka kooban balse ay qarinayaan taliska yuhuudda iyo weliba warbaahinadooda kooxaha waxiska caabinta waxay adeegsanayeen hanaanka ku dhisan in askar badan dagaalka laga saaro iyagoo ka bigsanaya xubnaha sabab u noqoni kara inaysan dagaalka dib ugu soo laaban sida ay qabaan falanqeeyayaal ku xeel dheer dagaalka يا غزة المجد يا عنوان عزتنا النصر فيك ومنك الصبر مذياع
وفي جزري عرفت الله الأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysaneysaan markanna waxaad kusoo dhawaataan xubinta hadalhaynta dunida oo aan kusoo gudbina wararkii ugu dambeeyey caalamka waxaana soo jeedinaya walaalkeen maxamed sheekh cali aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubayntii hadalhaynta dunida oon kusoo gudbino wararkii ugu dambeeyey caalamka qodobadaad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam almuslimiin ayaa fuliyey weerar khasaare badan dheliyay oo ka dhacay xuduud ay wadaagaan wadamada burkina faso iyo niger talaadii aynu soo dhaafnay oo taariikhda hijiriyada ku beegneed shanta bisha dulxija kuna afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada ciidamada jamaacada jihaadiga ah ee nusratul islaam almuslimiin ayaa qaaday mid ka mid a malaaxiimtii ugu ballaarnaa ee dhowaan ay qaado kaasoo lagu beegsaday ciidamada xukuumadaha dabadhilifka ah ee ka dhisan mandiqadda ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar cagmarina ku qaaday xiro militari oo dhacda xuduud ay wadaagaan dalalka burkina faso iyo niger dagaal in muddo a socday waxaa looga taagroonaaday fagaaraha lagu hardamayay ciidamada burkina faso kuwaasoo gaaray khasaaro adag oo sida muuqata in muddoa kasoo kabsan doonin bayaan rasmi ah oo kasoo baxay mujaahidiinta islamarkaana mareegaha internetka ku baahisay mu-asasada azalaaqa oo ku hadasha afka mujaahidiinta ayaa lagu sheegay in weerarkan lagu dilay boqol iyo toddoba askari oo ka tirsan ciidamada xukuumadda wagadugu tiro intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen dagaalka waxaa intaa dheer oo mujaahidiinta weerarkan kusoo furteen hub tirabeel ah oo iskugu jira kan fudud iyo midka culus ee wax burburiya hubka ay soo furteen mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam almuslimiin waxaa ka mid ah boqol laba iyo afartan qoryo a k forty seven ah koob iyo toban qoryo b kem ah laba qoryo r b g ah toddobaatan qoryo hoobiye ah afar boqol sagaal iyo afartan rasaasta r b g ah saddex iyo konton silsiladood oo rasaasta b kem ah koob iyo konton sanduuq iyo agabyo kale oo militari kuwaasoo fagaaraha dagaalka uga carreen ciidamada xukuumadda burkina faso waxaa sidoo kale mujaahidiinta gacanta kusoo dhigeen diyaarad daroon ah oo ka mid ahayd khanaa'imtii mujaahidiinta weerarkan cagmarinta kusoo furteen war-saxaafadeedka kasoo baxay mujaahidiinta ayaa waxaa ku lifaaqnaa sawiro muujinaya hubka laga soo furtay askarta burkina faso qeybaha dambe ee bayaanka ayaa lagu sheegay in mujaahidiinta ay gacanta ku dhigeen toddoba maxbuus oo canaasir ah kuwaasoo ka tirsan askarta xukuumadda burkina faso ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaada mandiqada saxraha iyo saaxilka afrika ayaa sare u qaaday bilihii iyo muddooyinkii lasoo dhaafay weerarada cagmarinta ah weerarkan ayaa ku biiraya dagaallo silsilada ah oo ay mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam almuslimiin ku dhig bixinayaan ciidamada xukuumadaha ka dhisan dalal ka dhaca saxraha iyo saaxilka afrika geeska kale dowladda maraykanka ayaa ka walaacsan booqashada madaxweynaha ruushka uu ku tagay kuuriyada waqooyi valadimir putin oo madaxweynaha dalka ruushka ayaa maanta arbaca booqashan hore loosii shaacin ku tagay kuuriyada waqooyi booqashada putin ayaa ah midii ugu horreysay uu ku taga kuuriyada waqooyi ku dhowaad afar iyo labaatan sano mar uu la hadlay madaxweynaha ruushka saxaafadda ayaa sheegay in labada dowladood uu ka dhexeeyo xiriir aada u wanaagsan madaxweynaha kuuriyada waqooyi oo lagu magacaabo kim jong un ayaa dhiggiisa u fidiyey casuumaad heer saraha sida uu sheegay kim jong un putin ayaa markii ugu horreysay booqday boyongayaan bishii luulyo ee sanadkii labada kun afar bilood kadib markii la doortay madaxweynaha ruushka valadimir putin waxa uu la kulmay hogaamiyihii dalkaas ee xilligaas kim jong oo ah kim aabihiisa oo markii dambe geeriyooday caasimadda kuuriyada waqooyi ee boyongayaanga waxaa waddooyinka lagu xardhay sawirada putin iyo calanka xukuumadda moscow maraykanka iyo xulufadiisa ayaa isku dayaya inay ka shaqeeyaan ilaa iyo inta uu ruushka ka taageeri doono hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un kaasoo waddankiisu yahay kan keliya ee sameeya tijaabada hubka niyugleerka qarniga koob iyo labaatanaad maraykanka ayaa sheegay inuu ka walacsan yahay xidhiirka labada dal waa kuuriyada waqooyi iyo ruushka iyadoo afhayeenka golaha ammaanka ee aqalka cajuuska lagu magacaabo johan kirby iyadoo afhayeenka golaha ammaanka ee aqalka cajuuska lagu magacaabo johan kirby oo ka hadlay booqashada putin ayaa sheegay kama walaacsanin safarka waxaan ka walaacsannahay waa xidhiirka qotada dheer ee labada dal ma ahan keliya saameynta uu ku yeelan doono dadka ukrain sababtoo ah waxaan ognahay in gantaalada balastiga ah ee kuuriyada waqooyi weli loo isticmaalayo bartilmaameedyada ukrain laakiin waxaa jiri kara xoogaa isdhaafsi ah oo saameyn kara ammaanka gacanka kuuriya sidaasi waxaa yidhi afhayeenka golaha ammaanka ee aqalka kremlinka ninka lagu magacaabo johan krimbing safarkan madaxweynaha ruushka ayaa imaanaya xilli uu socdo dagaalka yukrain iyo ruushka ruushka iyo kuuriyada waqooyi ayaa isku tilmaamay inay yihiin quwadaha caalamka waxayna haystaan hubka wax burburiya ee niyugleerka ugu dambeyntii dibadbaxyo waaweyn oo rabshado wata ayaa ka dhacay magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya maalintii shalay oo talaado ahayd waxaa magaalada nairobi ee caasimada waddanka kenya ka dhacay dibadbaxyo rabshado wata oo u dhexeeyey ciidamada booliska iyo dadka shacabka ah banaanbaxan ayaa yimid ka gadaal markii xukuumadda william ruto sare u qaaday canshuuraha laga qaadayo dadka ganacsatada ah sawiro lagu baahiyey baraha internetka ayaa muujinaya iyadoo ciidamada iyo dadka rayidka ah iska hor imaadyo foolkafool ah dhex marayaan booliska ayaa u adeegsanaya dadka mudaaharaadka dhigaya sunta dadka ka ilmeysiisa dad badan ayaa la xirxiray kuwaasoo lagu qabtay dibadbaxa rabshadaha wata waxaana loo taxaabay xabsiga sida ay sheegeen laamaha ammaanka ee dalka kenya iyadoo uu jiro khilaaf sii kordhay oo ka dhexeeya xubno sare ruto ayaa ku baaqay kulan uu xildhibaanadiisa la qaato si ay u taageeraan sharciga ka hor dooda ballaaran oo galabta ka dhici doonto gudaha baarlamaanka dalka kenya waddanka kenya ayaa la daalo dhacaya isku soo baxyo rabshado wata kuwaasoo ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho dhaawac tan iyo markii la doortay william ruto intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa dhegeystayaal xubintii hadalhaynta dunida waxaan dib idinkugu celinayaa barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta ka harsan
في جزري عرفت الله وكالأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib ayaa baahisay isdaar xiise badan oo loogu magacdaray keyfa yatiibu alqucuud kaas oo ahaa hadiyadda ciidul adxa almubaarak ay mu'asasada ugu talagashay dadka muslimiinta ah
أخي كيف يطيب لنا القعود
waxa uu magaca ka wataa kelimad ciwaan looga dhigay sidee buu u dhadhamayaa fadhiga oo uu horay u duubay sheekh ibraahim alrubaysh raximahullah oo ka mid ahaa culimmada mujaahidiinta jasiiratulcarab waxaana uu ku soo baxay toddoba luuqadood oo kale ah carabi soomaali ingilish sawaaxili oromo amxaarig iyo faransiiska tani waa sheekada filim xambaarsan cibar iyo cabaraad oo ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ahna hadiyadda ciidul adxa almubaarak kun afar boqol afartan iyo shan hijiriya loogu talagalay dadka muslimiinta qeybaha hore ee filimka wuxuu soo bandhigayaa boogaha aan weli bogsan ee ku yaala jasadka ummaddan u nuglaatay cadowgeeda karaamadeedana lagu tuntay markii ay noqotay daadxoortii uu sii sheegay suubanaha sala allahu calayhi wasallam taasoo ku timid adduunye jacaylka iyo geerinacaybka waxaa ugu qalbi taaba daran dhaawaca weli dhiigaya ee khaza iyo filistiin halkaas oo yuhuudda iyo reer galbeedka oo iskaashanaya ay bishii sagaalaad ka wadaan gumaad iyo gabodfal wax xushnimo ah oo aanay taariikhda mucaasirka diiwaan gelin waxaa la arkayaa dhismayaal dhaadheer oo dhulka lala simayo shuhado iyo dhaawacyo isbarkan iyo eheladooda oo tawxiidka u laqinaya maqtaca welibana waxumaankaaga ka saarayaa muuqaalkii isaga ka horreeyey khaza oo keliya ma ahan goobaha lagu umuldooxayo hooyooyinkeenna iyo walaalaheenna ee uu soo bandhigayo filimka cusub ee ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib turkistaanta bari afrikada dhexe barma shiishaan yemen shaam bariga afrika kashmiir iyo meelo kale ayaa ka mid ah fagaarayaasha lagu feenanayo muslimiinta
اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس dhibaatadan xargagoosatay iyo darxumadan ay muslimiin badan daryeel moodeen ayuu filimka alkataa'ib ee ciwaanka looga dhigay sidee buu fadhiga u dhadhamayaa soo gudbinayaa sababaha keenay taasoo igu weyn tahay jihaadka oo laga tegey iyo adduunyadii oo lagu mashquulay laakiin koox yar oo ku filaqsan dunida midaba iyo magacyo kala duwanna leh oo ay midaynayso caqiide iyo fikar ayaa ku hanuunay cilaajka iyo daawada cudurkan waxayna u soo baxeen fagaarayaasha loolanka iyo dagaalka si ay naftooda ugu horaan difaaca mustadcafiinta ugana badbaadaan goodiska adag ee wallaah u jeediyey dadka jihaadiidka ah يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير
wuxuu markan filimka cusub ee ay soo saartay mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib soo gudbinayaa muuqaallo xiise iyo soo jiidasho xambaarsan oo ka imaanaya mid ka mida xeryaha tababarada ee ka furan bariga afrika halkaas oo ay ka soo aflixeen dhallinyaro fahmay halka ay ka bogto ummaddooda gartayna sida ugu dhibka yar ay ula tacaali karaan waa akadeemiyadda militari ee sheekh husaame bin laadin oo lagu barto funuunta caskariga noocyadiisa kala duwan oo ay u sii dheer tahay culuumta shareecada taasoo markii ugu horraysay muslimiinta u soo bandhigtay qayb ka mid a wax soo saarkeeda iyo dadaaladeeda la xidhiidha samaynta shakhsiyad mujaahid ah tamaariinta jirdhiska oo noocyo kala duwan leh kana mid tahay orodka bootinta godadka ama khanaadiqda oo laga gudbo bushapka iyo waxyaabo kale ayaa ka mid a duruusta lagu qaato akadeemiyadda sheekh husaame bin laadin murqakuusnaanta dhallinyarada ka soo muuqanaysa filimka ayaana ka tarjumaysa dhididka badan ee ay raggani qubeen
waxaan sidoo kale salaanteeda iyo tan walaalahaygaba u dirayaa mujaahidiinta soomaaliya waxaana xasuusinayaa in waajibkooda uu yahay inay sharafta islaamka iyo muslimiinta ee geeska afrika ku nool ka difaacaan saliibiyiinta iyo yuhuudda ayna ogaadaan in waxa ka socda soomaaliya ay tahay qayb ka mid ah duulaanka yuhuudda iyo nasaaradu ay ku soo qaadeen ummadda muslimka ah marka laga yimaado jirdhiska iyo tabaha militari ee la xidhiidha dagaalka dhow ee karatayga oo lagu tababaray raggan waxaa laga dheehan karaa filimka in ciidankan ay yihiin ciidamada sida gaarka u tababaran xirfadaha xiisaha badan ee ay soo bandhigayaanna waxaa ka mid ah quusidda iyo dabaasha kuboodidda dallaayadaha iyo ku socoshada meel cirka iyo dhulka u dhexaysa taasoo u sahlaysa in cadowgooda ay uga yimaadaan meelo lama filaan ah
من يلوي لجامه حزب قد توشح للمعالي ورايات الجهاد مضت امامه hubka noocidiisa kala duwan laga soo bilaabo bastooladda ilaa qorayaasha lidka diyaaradaha ee gawaarida ku rakiban ayay ku tababarteen ciidankan waxaana u dheer isticmaalka iyo adeegsiga waxyaabaha muhiimka u ah ciidamada sida isgaarsiinta militariga cilmiga doboqraafiyada ee la xidhiidha astaamaynta dhulka iyo barashadiisa
الإيمان أن النصر قد نزل ويا أماه لا تبكي ولا تتبدل toogta oo ah udubdhexaadka diyaargarowga iyo tababarka sidaba uu nebiga sala allahu calayhi wasallam tilmaamay ayay aad ugu dheereeyaan ciidankan sida gaarka loo tababaray muuqaal duubayaal ka tirsan mu'asasada alkataa'ib oo adeegsanaya teknolojiyad saraysa ayaana xaadiray goob fagaare ah oo ay ku liiftamayeen raggan
به بدلا وإن مت افرحي وهبي سرورك للدنا نحلا
iyagoo u diyaargaroobaya howlaha loo igmaday ayay ciidamadan sida gaarka u tababaran soo bandhigayaan qaababka loo fuliyo weerarada cagmarinta ah majmuucaad garwaxsan hub kala duwan ayaana sida mawjadaha isku bedbedelaya iyadoo marba mid ay taqadumayso waxaa sii dheer qaababka loo fuliyo weerarada afduubka iyo ikhtiyaalaadka oo marka filimka la daawanayo la dareemayo in ciidankan aad loogu tababaray degdegsiimada qaabfulineed ee ka muuqata darteed marka laga yimaado culuumta caskariga ah waxaan ka marnayn duruusta sharciga ah aragtida askari tuutaysan oo ay u dhammaystiran yihiin qalabkiisa dagaalka gacanta kalena ku wata kutub sharci ah waxay ku dareensiinaysaa in raggan kulansadeen kitaab wax hanuuniya iyo sayf u gargaarta
وبعد إني باليقين أشهد بهم ريح العلا فجابوا وإلى الوغى بعد التجهز ثابوا
qaybaha dambe ee filimkan taxriidka iyo boorinta ah ee ay baahisay mu'asasada alkataa'ib oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab looguna magacdaray kayfa yatiibu alqucuud ama sidee bay u cuntamaysaa ka fadhinta jihaadka waxaa lagu soo gudbinayaa dhoolatus militari ay soo bandhigeen ciidankan ka qalinjabiyey akademiyadda sheekh husaama bin laadin iyagoo wata labis midaysan garwaxsan hubka dagaalka adeegsanayana gaadiidka noocyadiisa kala duwan oo ay fardaha ka mid yihiin ayay ku soconayaan dhul hawd ah waana ciidan uu ka muuqdo dadaalkii ay soo geliyeen macallimiintooda askarigoodana lagu qiimayn karo hogaamiye ciidan marka loo eego culumta caskariga ay soo qaateen filimkana uu soo bandhigayo marka laga yimaado muuqaalada xiisaha badan ee kelib weliba oo ka mida ka tarjumaya qiso dheer waxaa isdaarka ku laran tawjiihaad iyo tusaalayn ay bixinayaan mashaa'ikhda jihaadka oo ay ka mid yihiin sheekh cabdalla cazaam sheekh husaama bin laadin sheekh hayman addawaahiri sheekh abi yaxya alliibi sheekh mukhtaar abizubayr sheekh moxamed ulyadayn iyo sheekh ibraahim alrubaysh oo ay kelimadiisu gundhig u ahayd isdaarka alkataa'ib
وليس بنو الإسلام إلا نجائب بفقدك أضلتها المصيبة ضمروا ولكنهم ولكنهم رغم الجراح يقينهم بعودة أمجاد الخلافة يكبر وأن حلول الخائنين جميعها هباء على درب الجهاد يبعثر وقد أقسموا بالله أن جهادهم سيمضي ولو كسرى تحدى وقيصر
سأعلي هامتي فوق الثريا ولو بجيوش قيصر أرهبوني أنا الذي أسرى في السهر وقوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق guud ahaan intaas ayaan ku soo afmaraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala tuma walaalaha barnaamijka nagala qaybgalayo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي